أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a ciidanka kufaarta kenya ee xoogga ku jooga dhulka soomaaliyeed ee n f d oo toogasho bareer ah kula kacay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanadaas iyagoo diiday in la qaado dhaawiciisa ilaa uu goobtaasi ku nafbaxay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda taiwan oo si kulul uga jawaabtay hadal uu dhowaan madaxa kooxda riddada soomaaliya ku taageeray shiinaha oo siyaasad ahaan ay si weyn isaga soo horjeedaan taiwan maleeshiyaadka murtadiinta oo siyaabo kala duwan dad shacaba ugu dilay magaalooyinka gaalkacyo iyo muqdisho ee gobollada banaadir iyo mudug wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a kulan lagu soo dhoweynayay safarkii culimmada ay ku soo mareen wilaayaadka ee muddada socday oo ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ay ka soo qaybgaleen culimmo badan oo soo martay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan iyo wixii nagu soo kordhaba faafareebka wararka inta aan ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا waa habeenimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada kufaarta kenya ee xoogga ku jooga dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa toogasho bareer ah kula kacay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanadaasi iyagoo diiday in la qaado dhaawiciisa ilaa uu goobtaasi ku nafbaxay haddaba qodobkaas iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaad dad shacaba ku kala dilay muqdisho iyo gaalkacyo magaalada muqdisho gelinkii dambe ee maanta askari ka tirsan maleeshiyada riddada ayaa nin oday ah ku toogtay gudaha caasimadda ilawareedyo ayaa sheegay in askariga murtadka ah ee toogashada geystay uu la socday mooto nooca dhugdhugleyda loo yaqaan odayga oo da-diisa lagu qiyaasay inay u dhexayso lixdan ilaa toddobaatan jir ayaa la toogtay xilli uu la socday mooto bajaaj darawalka mootadan ayaa badbaaday balse ninka odayga ah ayaa ku jira xaalad aada u culus dhanka kale axmed nuur xasan oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo da-diisa lagu sheegay labaatan jir ayuu askari ka tirsan maleeshiyada murtadiinta ah saacadihii lasoo dhaafay dil bareer ah ugu geystay degmada dayniile ee magaalada muqdisho askariga murtadka ah oo qeyb ka ah maleeshiyo kooxda riddadu u hubaysay in ay lacag baada ka qaadaan dadka shacabka ayaa la soo wariyey in wiilka dhallinyarada ah uu gurigiisa ku weeraray halkaasna si bareer ah ugu dilay sida ay xaqiijiyeen ehelada wiilka aabbaha qoyska ayaa warbaahinta u sheegay in wiilkiisa inta aan la dilin ka hor ay maleeshiyadan guriga kala baxeen hooyada jirdil inay u geysteen ayuu sheegay kadibna ay wiilkeeda si gardarro ah ku dileen sidoo kale dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in maleeshiyada murtadiinta ah ee dilka ka geystay guriga ku yaal degmada dayniile ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka deegaanka dhanka kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan qaybta uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntland dil ayaa ka dhacay kaasi oo loo geystay wiil dhalinyaro ah dilka ayaa dhacay habeenkii xalay waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu ka dambeeyey askari ka tirsan maleeshiyada maamulka ridada puntland wiilka la dilay oo bajaajle ah ayaa la oran jiray cabdulaahi moxamed waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka kenya oo deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ay gumaystaan ku toogtay qof soomaali ah wiilka la dilay oo ahaa darawal gaari ay ciidamada loo yaqaan b b u da ka toogteen madaxa wuxuuna si deg deg ah ugu nafbaxay goobta ka gadaal markii ay askarta kenya diideen in loo qaado xarumaha caafimaadka wiilkan oo lagu magacaabi jiray axmed sheekh cumar oo ahaa shan iyo labaatan sano jir ayaa xilliga la tooganayay safar ku marayey halka loo yaqaan mudika oo ka tirsan gobolka gaarisa waxaana si khasab ah u istaajiyey ciidamada sheegtaa in ay ilaaliyaan xuduudaha ee dowladda kenya qoyska axmed sheekh cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan aasi doonin meydka wiilkooda ilaa laga soo qabto askarigii falka geystay kaasi oo qayb ka ah ciidamada gumaysiga ku jooga dhulka n f d ciidamada kenya ayaa toogasho iyo dilal qarsoodi ah marar badan ku dilay dhalinyaro soomaali ah kuwaas oo inta badan meydadkooda xilli dambe laga helo webiyada iyo goobaha isku imaatinka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taiwan oo ka jawaabtay hadal uu gurguurte ku taageerayay shiinaha maamulka taiwan ayaa ka jawaabay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeeray xasan sheikh kaasi oo waraysi siinayay warbaahinta shiinaha xasan sheikh ayaa shiinaha ugu baaqay in ay awood milatari kusoo celiyaan jasiiradda taiwan hadalkan oo ka caraysiiyey taiwan ayaa keenay in jasiiradda taiwan si deg deg ah uga falceliso warbixin ka soo baxday xafiiska taiwan ee magaalada hargeysa ayaa soo saaray warbixin uu ku cambaareynayo hadalka xasan sheikh waxaanu ugu baaqaynaa dowladda soomaaliya in aysan camle u noqon shiinaha oo qalqal gelinaya ammaanka gobolka ayaa lagu yidhi waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in taiwan tahay dal ka madax bannaan shiinaha bayaanka ayaa sidoo kale lagu yidhi waxaan mar kale ku celinaynaa in taiwan ay ka madax bannaan tahay shiinaha midina mid kale kuma tiirsanaa ayaa lagu yidhi dalka shiinaha ayaa jasiiradda taiwan u aqoonsan qayb isaga ka mid ah halka taiwan ay madax bannaani sheegato laakiin aanay aqoonsi caalami ah helin cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka caawa barnaamijka intiisa badan waxaan kusoo qaadan doonaa kulan lagu soo gebagabeynayay safar ay culimmadu kusoo marayeen wilaayaadka oo muddo socday kaas oo ugu dambeyn gebagabadiisa ay ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haddaba kulankaasi waxaa ka qaybgalay tabintanna inooga soo sameeyey cismaan axmed duubow bismillahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab bukhaari kulanka waa kulan uu soo agaasimay maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kulanka ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah runtii marka kulanka ujiidkiisa waxa uu yahay mar sii horreysay oo bilooyin ka hor sidaasoo kale waxaan ka qayb galay kulan isla culimada la isugu keenay kaas oo maktabka dacwada iyo culimadu ay ku kala qaadanayeen shaqooyin inay ku soo maraan guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah wixii marka kulankaasi horreeyey ka dambeeyey culimada waxay kala aadeen guud ahaanba gobolada dalka mingilguduud ilaa meesha ugu dambeysa ee jubbada hoose marka culimada waxay soo mareen safarkooda laga bilaabo jubbada hoose culimo ayaa aaday sidoo kale gada ayaa culimo tagtay sidoo kale culimadu waxay mareen jubbada dhexe shabeellada hoose waxay mareen baay bakooloo kale mareen hiiraanay mareen culimmada qaar ayaa webiga sii gudbay oo ilaa galguduud shabeellada dhexe ilaa mudug ayay culimmadu tageen intaasna culimmada in badan oo ka mid ah warbaahinta islaamiga alandalus waxaa ka socday hadba culimmada meelaha ay gaaraan iyo weliba sidoo kale howsha ay markaa halkaa ka hayeen in bulshada muslimiinta ah la gaarsiiyo dacwada iyo diinta islaamka culimmada marka maadaama ay deegaano kala duwan soo mareen oo meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan iyo bulsho kala duwan lasoo kulmeen dacwo fara badana gaarsiiyeen qaar badan oo ka mid ah ayaa markaa waxay dib uga soo laabteen safaradooda kadib maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan isxog wareysi ah waxa uu la yeelanayaa in badan oo ka mid a culimmadii soo laabatay ee gobollada ka kala timid walow ay qaar ka mid a culimmada ay weli jiraan qeybo badan oo ka mid ah gobollada dhexe waxaan marka ka qayb galayaa kulankaasi isxog wareysiga ah culimada halkan ku sugan waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan sheekh cabdiwaaxid sheekh maxamed jamaal sheekh xasan takar sheekh cumar xayaakallah sheekh cabdiweli iyo culimo kale inta badan marka culimadu marka waxay ka hadli doonaan meelihii kala duwanaa ay soo mareen waxaa sidoo kale xusid mudan in culimadu iyadoo xili kuleel ah oo wadanka intiisa badan roobabkii deerta aysan ka di'in in haddana culimadu safaro dhaadheer iyo meelo kala duwan ay marayaan oo dhulka miiga u badan in ay dadkooda bulshadooda la qaybsanayaan kuleelaha iyo xaaladda jirta iyagoo markaasi iska diiday in ay xaafadahooda iyo guryahooda joogaan taasi beddelkeedana waxa ay kutubtooda iyo weliba naftoodaba u rareen meelo aada u fogfog si ay markaasi dadka muslimiintaah diinta u gaarsiiyaan sidoo kalena carajiif ugu noqdaan si dadkaasi muslimiinta wax un ka mida diintooda loo gaarsiiyo taas oo marka runtii sharaf u ah culimmada sidoo kalena tusinayso in dadka muslimiinta ah ee maanta ka jihaadaya bariga afrika qof kastaba uu doorkiisa qaadanayo haddii ay noqon lahaayeen haliyada mujaahidiinta iyo wiilisha marka iyaga ay ku ribaadayaan furimaha dagaalka sidoo kalena ay la loolamayaan cadowga u hanqaltaagaya damaca ah in diinta iyo dalkaba u qabsado in ay iyaga markaasi ay xabadka u dhigteen oo ay halkaasi kula dagaalamayaan cadowga iyo weliba sidoo kale diyaaradahooda iyo nooc kasta uu ka kooban yahayba haddana dhinaca kale culimadii da-dooda ay aadka weyneed ayaa iyagana waxa ay marayaan meelo kala duwan iyo dhul mii ah amaba dhul baadiye ah iyagoo markaasi dadka muslimiinta ah ee la seexanaya meelaha duurka ah si markaasi dadka dacwada loo gaarsiiyo taas oo runtii ee dadka muslimiintaah ku reebayso didiilaha iyo ifafaalaha aadka quruxda badan ee xilligan dadka muslimiinta ee ka jihaadaya bariga afrikana ay dhexmuquuranayaan marka haddii aynu nahay warbaahinta islaamiga alandulus waxaan ka qayb galnaa munaasabada noocaasi oo kale ah oo runtii ina dareensinaya in ummadda muslimiinta ay dhexda u xiratay in dadka muslimiinta dhinac kastaba wax lagaga qabto waxaan marka soo dhoweynayaa qaar ka mid a culimada oo ka hadlaya meelihii ay soo mareen iyo weliba sidoo kale waxyaabihii ay ku soo arkeen iyo dadkii ay la soo noolaadeen muddo bilooyin ah oo ay marayeen gobollo kala duwan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya bal aan soo dhoweeyo culimada iyo hadaladooda allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan kulankan kheyr ka badan rixlooyinkii culimada loo kala diray deegaanada wilaayaadka yacni maaragtay dacwada ilaahay subxaana wa tacaala naga mid dhigay ayaan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala anagu rixladeena waxaan ka koobnayn saddex ruux aniga iyo sheekh cumar xayaakallah dictor xanafi cabdisheekh ayaan isla soconnay waxaana loo diray gobolka geedo ama wilaayada geedo waxaan ka ambanbaxnay ama jubbada dhexe degmadeeda jilib maalin isniinaad bishana lix iyo labaatan ay maraysay ayaan ka dhaqaajin waa bishii shanaad weeye ama jumaadul uula nimase u yaqaan lix iyo labaatan marayso ayaan ka dhaqaajinay sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartan hijri wilaayada gedo caasimadeeda eel cadde waxaan gaarnay habeen arbacaad bishana ay siddeed iyo labaatan ay tahay isla markiiba madaxdii muxaafadada ceel cadde ayaan wada fadhiisannay oo aan wada hadal samaynay shaqooyin aan kala qaadanay howlaha aan qabanayno yacni maaragtay degmada aan ka qabanayno ayaan ka wada hadalnay isla subixiina waxaan bilownay shaqadii maalinta arbacaad arbacada ahayd waxaan ka qayb galnay iftitaax furid dowro litasiixi alqur'aan lilmucallimiin ayaan ka qayb galinay oo laga furayay degmada eelcadde habeenooyadii jimcihii waxaan qabanay nadwo aniga iyo labadii walaal ila socday shuyuuqdii saddex mowduuc kala duwan ayaan uga hadalnay oo markaa lagama maarmaan u ahayd sida matalan waxaa ka mid ahaa almacaasi wa atharuha fi lmujtamac ayaa ka mid ahayd atowba walistikfaar ayaa ka mid ahayd mawaadicda maadaama waddanka aada u kululaa roob la-aanna ay ka jirtay xaaladdu ay adkayd tay waxaan xooga saarnay towbada iyo inaan uga hadalno macaasida dhibaatada ay leedahay iyo waxyaalaha ka dhalanaya al khaswatu alfikri ayaa ka mid ahaa mawaadiicad meesha looga hadlay adigu maalintii ku xigtay waxaan booqannay madaarista degmada sida matalan waxaan booqannay madarasada dugsiga hoose dhexe sare ceel cadde muxaadarooyin ayaan usoo qabannay ayagay macallimiintoodiiba gaaragaaraan ula kulannay muxaadarada koowaad waxaan u qabannay macalimiina ardadii kadibna ardadiiaan lakala faxsaxay haddana macallimiinta ayaan ayagana kolkoodii aan baraarujinay waxaan kaloo booqannay markas khadiijo binti khawiilad oo ka furan degmada ceel cadde haweenka muslimaadka ku nool ceel cadde si fiican bay noo soo dhoweeyeen maasha allah n muxaadarooyin aan u qabannay ay aada uga faa'iidaysteen yacnii maaragtay sidoo kale waxaan booqannay machad ay wax ka bartaan machadulfurqaan oo ay ardada reer eercadde ay ka bartaan tarbiya alislaamiya ama yacni culumta sharciga iyagana si fiican bay noo soo dhoweeyeen muxaadaraad baan u qabannay waxaan gaar ahaan gaargaarsi ama kulamo khaas ahaan la kulannay si gaargaar ah sida nuqabada eena degmada eelcadde waxaan la kulannay madaxda wilaayadda gobolka yacni gedo ayaan ayagana gaar ahaan ula kulannay waxaan kelimaad u jeedinay muxaafadada lafteedii raggeedii ayagana gaar ahaanaan ula kulannay kelimaadaan u jeedinay adigu dhowr maalmood saddex habeen markaan meeshaa seexanayno maalintii dambe galabteedii ayaan sabdigii galabtii sabdigaan ka dhaqaajinay oo waxaan aadnay tuuladii tuulo barwaaqo tuulo barwaaqo maasha allah runtii waxa ay tuulo yacnii dadkeeda bulshadeeda aada u firfircoon bay ahaayeen waana dad aada yacnii maaragtay u soo jeedo weye maasha allah nashaad ka muuqdo wey wayna soo dhoweeyeen tuuladaas barwaaqo intaan joognay waxaan qabannay ama awalan waxaan booqannay madaarista sida matalan madaraso madarasatu salaam lagu magacaabo hoose dhexe sare ah ayaan booqannay oo muxaadarooyin usoo jeedinay galbihii waxaan booqannay machaduraxma lilculuumi alsharciyati waalluqati alcarabiya gabdho iyo wiilalba leh iyaga macallimiintoodii sidoo kale ayagan kelimaad maasha allah aan usoo jeedinay aadan uga farxeen ay aadan oo soo dhoweeyeen masjid lagu magaco masjid alqadiim ayaan nadwa ku qabannay waxaan kaloon yacni maaragtay n booqannay markaska gabdhaha khadiijo binti khaweylad oo runtii haween fara badan soo xaadiray aadan uga faa'iidaystay kelimaadka culimada halkaa soo jeedinayay aadan u bogaadiyey waxaan kaloo la kulannay nuqabadii deegaanka tuulo barwaaqo aad bay usoo dhoweeyeen kelimaadkeenii yacnii maaragtay wax badan ayaan isla joognay ceel caddaan dib ugu soo laabannay meeshiiyaan kasii anbabaxnayoo waxaan aadnay buusaaraan aadnay xilli afar sac iyo barmiya shan sac meelahaas ayaan buusaar tagnay adigu waana soo dhoweeyeen waxaan la kulannay deegaankaasi nuqabadii joogtay nadwaan ku qabanay masaajidka waxaan booqanay markaska khadiija binti khawiilad oo aada nu cajibgeliyey runtii gabdhaha waxay soo jeediyeen kelimaad kala duduwan waxaan dhihi karnaa deegaankaasi buusaar waxaad dhihi kartaa waa meel aada u fiicanoo gabdhaha runtii dadaal fiican bay muujiyeen waxaad moodaa juhdi badan in lagu bixiyey ayaan dareemaynay yacnii maaragtay kelimaadka ay soo jeedinayaan haddii ay biluqal carabi ay ku soo jeedinayaan haddii af soomaali kusoo jeedinayaan waxay ahaayeen kuwa aad noo cajibgeliyey deegaanada kale waxaan dhihi karnaaba waa kaalinta koowaad ayay ka galeen baan dhihi karnaa yacnii dacwatu shaaricaan qabannay buusaar waan ka soo tagnay fafaxdhuun xilli salaada cishahana ay dhowdahay ayaan soo gaarnay fafaxdhuun waa tuulo runtii hoos tagta degmada baardheere abaartii aada u kululaysay yacnii dadkii deganaa xoolay la guureen inta badan haween yar iyo caruur yar baa joogta oo aan saas u badnayn odayaal ayaa joogo adigu masaajidkaan ku qabannay muxaadaro bacsalaa subax sidoo kale duhurkii oo kale muxaadaraan ku qabannay markaskii gabdhaha ayaan la kulannay oo aan tagnay khadiijo binti khuwaylad maasha allah iyagana adeer haween fiican baa yimid kelimaadaan u jeedinnay waxaan soo gaarnay webiga dhankiisa bari elbeto ayaan soo gaarnay elbeto maasha allah waa magaalo camiran dadkeedana waxaad dareemaysaa inay diinka aada u jecel yihiin oo ay soo dhoweynayaan runtii matalan masaajidka naduu ku qabannay dacwatishaara aan soo qabana ayaan qabannay oo bulshada suuqa bartamaha magaaladan ku qabannay ilaahay fadligiisa dadka yimid meesha kun way cagacagaynayaan ruux way cagacagayn intaa soo soo xaadirtay rag iyo haween iyo maaragtay caruur intaba waxaan booqannay machad ibnu kathiir loogu magac daro litasxiixi tilaawa yacnii maaragtay beesha meesha digtana loo furay macallimiintoodii oo nashaadkoodii aada u fiicnaa firfircoonidoodii dadaalkoodii shanqolow ayaan u gudubnay oo iyadana deegaanka ama degmada baardheer hoos tagta maasha allah masaajid weyn oo qurux badan tuulada haddaad aragto say u yar tahay iyo masaajidka meesha ka dhisan kelimaadaan ka jeedinay nadwan ku qabannay waxaan xaadirnay madraso oo ka furan tuulada ayaan xaadirnay oo tarbiya wa tacliim kelimaadaan ku soo jeedinay waxaan booqannay laba dugsi dugsi waa dugsiga aan la soo kulannay saddex boqol iyo wamaasaada ardadiisa maasha allah ay gaarayso wey oo runtii tacliintooda qur-aanka keliya ma ahane mutuuntana kor ka xifdiyey haddii manduumo yihiin iyo haddii kaleba runtii xifdi qurux badan maasha allah nudqigoodana runtii aada aan ula dhacnay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waa dugsi cajiib badan weeye runtii maasha allah macallimiintii iyo ardadii aan la soo kulanay kelimaadan u jeedinay waxaan qabannay dacwatusharac deegaankii ilbeetan dib ugu soo laabannay safarkeenii halkiibaa waaliga gobolka wuxuu noo qabtay xaflad noo lagu soo sagootinayey laguna soo khatimayey yacnii rixladii dheerayd ama xamladii loogu magac daray xamlatulhidaaya ilaa sabiili alnajaati waasadaad ayaa loogu magac daray marka runtii waddanka kulayl baa ka jiro abaar in ilaahay loo baryo subxaana wa tacaala oo yacnii ummaddan inuusan ilaahay subxaana wa tacaala gaalo inuusan u baahi gelinin istikfaarta iyo toobada dadka yacnii loogu celceliyo waxaan dardaarmaynaa insha allahu tacaala culimmadu inay fadhiga ka kacaan meel kasta ay joogaan ummadda la dardargeliyo ilaahay lagu xiro subxaana wa tacaala si ay gaalo uga maarmaan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu inaan dadka ku boorinno oo aan ku baraarujinno taasa waxay tahay xilligaa midaan laga maarmaynin fadhinu ma yaala sida aan dareemayo ikhwaani fillaah waxyaalaha aan intaan waddada soo soconnay xaaladda kulul aan soo aragnay xaalad la fadhiisa ma aha baryada ilaahay la badiyo istikfaarta la badiyo taasa waxay tahay waxa ugu muhiimsan maanta na sugayo hada wabillahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin bismi illaahi araxmaan araxiim wabihi nastaciinu calaa umuri dunya waddiin wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekha ayaa dhameeyey warbixinteenna saddexdaa walaal baan ahayn sheekh jamaal doctor xanafi iyo aniga ilaahay subxaana wa tacaala safar dheerna waan wada gallay aada u culays badan dhul abaar adag ay ka jirto kulaylo badanna ay ka jiraan haddana isagana sidaa ta raf ah oo aad u kulul baanu marnay ilaahay subxana wa tacaala waa noo fudiyey waa noo taysiiriyey dalka intaan maraynay waxaa horta noola yaab badan ikraamka iyo soo dhoweynta dadku markay culimmadu u tagaan maxaad noo wadaan layidhahda dhaxalkii nabigaan idiin wadnaa sal alla alay wasalam dadku way kala daadanayaan baraf baa fuulahaya way ku farxahayaan intii aan maraynay gegeda labadada dhinacba runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalihii maktabu dacwa ka socday mas-uulka maktabu dacwa oon marna naga faaruqin intii aanu gobolka ku jirnay iyo manduubka u joogay idaacatu andalus isna sida oo kaleeta marna nagama faaruqin waaliga gobolkao isaguna runtii haddaanu meel aadnay iyo haddii kaleba khadka ku jiray oon khallaba ka faaruqin haddii tahay soo dhowayntanada iyo muqaabaladii in lanala shaqeeyo dadka maamulada degmooyinka u jooga hadhiyo habeenba waa soo jeedin ragga culimmada ee maamulka ahaa iyo wilaayaadka joogay waxaanu iyadana sidoo kale hambarya leenahay oon aada ugu abaalcelinaynaa naqiibka guud oo tuulo barwaaqa jooga ibraahim maxmed cigaal runtii ninkaas raad culus buu nagu reebay culimo ahaan runtii wilaayadaas kulaylka guudna ummadday la qabeen xooluhuna ilaahay fadligiis way nabad qabeen weli wax dhimasho ammaanaan ku arkin de dadkaan u rabbi tuuga nebiga kamid ilahna waxaan uga baryaynaa subxana wa taala ummadda guudba markaanu dhaan waanu baxaynaa dadku sida aabbayaashood oo ka tegay oo kaleeto ayay aada uga naxayeen sheekhium aad nala joogtaana dadku waxay aada uga celin haddaad noo iman lahayd iyadoo waddanku aaran yahay hadduu waddanku aaran aad noo iman lahayd si fiican adii marti qaadi lahayd waxaan leenahay ilahay culayska adduunka culuuska adduunka ka akhra ilahay ummadda ka wada qaada guud ahaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaakum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Een, allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh Een, rixladaas qoloba meel ay aaday ayaan ka mid ahayn Een, aniga rag kale culamaa jubbada hoose iyo iyo jubbada dhexe iyo ayaan isku marnay walow aan kala gaargaar ahayn marka een, wax badan baan la kulannay Een, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waana shay loo baahnaa culummadu inay dhaqaaqaan oo ilaahay subxaana wa tacaala dacwadiisa ay dadka macnaa gaarsiiyaan oo ay waa socod bay ku fiican yihiin ayaga culummada iyo roobka iyo la socod bay ku fiican yihiin khayraadka ay nashriyaan arrintaa ayadaa marka arrin waxay ahayd la go-aansaday Een, gobolladaas aan tagnay meel kasta dacwadii ayaa ka socotay waxaa kaloo xusid mudan walaalayaal Een, dadkii mujaahidiintaaba ayaa ku kala dhex jira saas oo ay tahay mujaahidiintii dhan gaaladii bay kala dagaalamayaan dhan ummaddii bay islaaxinayaan dhan macnaha waxa weeyaan dacwadii bay fidinayaan dhan qadihii iyo macnaha maxaakimtii bay fadhiyaan dhan ayagu masaalixdii kale ka shaqaynayaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo weeyaan maxaa yeelay ee, nin kasta meelsha uu taagan yahay inta howl awoodi karo inuu ka qabto arrinta saas inay macnaha u u dhacayso ayaa lagu ballamay dacwadaas waxaa ka mida jamaame waxaa ka mida kamsuuma oo weliba maalintii wax dhaceen oo kamsuuma jamaame la duqeeyey oo aan macna habeenkii maalintii ka dambeysay ayaa ilaahayna waafajiyey inaan tagno oo dadka ku tasliyeyno oo niraana waxa weeyaan marka arrintan ayada ah iyo rixlaadkan faraha badan oo wilaayaadka iyo maa waraa anahri kuwa loo diray kuwa macnaha jubbooyinka iyo jubbada dhexe iyo aybaay loo diray kuwa geda iyo halkaasi loo diray kuwa culummada kale oo meelo kale loo diray waxaas oo dhan waa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu ku koryeelayo nasriga lagu helayo maadaama dacwada ilaahay loo istaagay oo macnaha la fidinayo nasriguna ilaahay subxaanahu wa tacaala xaliifka iyaga ayuu noqonayaa in sha allah maxaan kaloo marka ma ku soo gebagabaynaynaa dadka muslimiinta ah inay ogaadaan khaasatan dadka reer baadiyaha waxa weeyaan dhulka ilaahay baa iskale arlada ilaahay baa iskale geedaha iyo buuraha iyo macnaha webiyaasha ilaahay baa iskale ina alarda lilaah yuurisuhaa man yashaau min cibaadi arladu waa idin deeqdaa waxaan la kala jiidanayo iyo anaa ii soo dhowaaday iyo anuu ii soo dhowaaday iyo war ilaahay subxaanahu wa tacaala walaaluu idinka dhigay muslimiin buu idinka dhigay rabbi subxaanahu wa tacaala waa idin wada dejiyey inaad macnaha mu- mujaahidiinta inaydnan ku noqon een, ayagu mashquuliya oo jihaadka ka mashquuliya inaydnan ku noqon arrintaa ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsada waa arrinta aad roobka ku helaysaan waa arrinta colaaddu markay baxdo roob baa imaanaya walaaltinima imaanaya maxabbaa imaanaysa hadda waad ujeedaan waa abaar waa qiic waa oon waxa weye qof kasta xoolaha xaggee geeyaa buu leeyahay wax kale maahan waa fa bimaa kasabad aydiina waa wax annagu shaqaysanay marka arrinta ayada aan ka waantowno aan walaalo ahaano roobka alla waa na siinaya cadowguna waa jabaya dacwadana waa la labalaabaya haddana waa ay socotaa waxaan ku gebagabaynayaa maamulka iyo macna ragga macnaa maktabka dacwada iyo macnaa ka xaraka ahaan dadaalkay wadaanna inay labalaabaan culimmadana annaga laftigayagu inaanaan daarin wajazaakum allahu khayran wasali allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala jalsadan jalsatul ikhbaariya oo maanta culummada iyo maktabka dacwada isugu yimaadeen oo lagu kala war qaadanhaya ilaahay baa ku mahadsan mar haddii shaqooyin la kala jiray oo gobollo badan culummadu ay wada aadeen in lays waraysto waa muhiim anugu hadday qayb unbaan u badnaa qaybtaan jubbada hoose qaybtaasaan u badnaa meeshaas oo dowraad ay ka socdeen laba qaybood rag odayaal oo meel lagu xareeyey iyo rag macallimiin oo ayagana culamo aha meel lagu xareeyey labadii qayboodba ilaahay baa ku mahad subxaana wa tacaala waa loo soo gebagabay labada qaybood si wanaagsanna way ugu faa'iidaysteen deegaankana iska fiicnaa xaaladda guud ee waddanka oo dhan ka yar jirto roobyarida way iska jirtay biyari haddee way jirtay dadkan haddee way dadaalhayeen wixii tabartooda ah haddee kulayl wuu jira sida culammadu ay sheegeen waddanka oo dhan buu ka jiraa ilaaha naga bixiyo waxyaalaha marka dadka dee markaad la sheekaysata ee ay tilmaamayaan haddee baahi dacwo way jirtaa raxilaadka culammadu iyo siyaaraadka ay badiyaan oo dadka lasoo booqdo baahidaas way jirtaa dadku in lagu soo laalaabto oo aad bay u jecel yihiin aadna u soo dhoweynayaan midda kaleo de ayadana muuqato maanta waxaa loo baahaya mar haddii kulayl uu jiro haddee tacaawun runtii waa loo baahanya ummaddu inay istacaawunto weliba hadda biyaha oo kalea ugu daran hadda magaalada annagu aan joognay biyihii aad bay ugu yaraayeen war baa maanta la furayaa shan maalmood bay ku dhammaan mid kalaa la furayaa shan bay ku dhammaan xataa waxaan aragnay xayawaanaadkii ama shimbirihii biilaan baa ku dhacdayba annagu meeshaan joognay isugu yimaadeenba ilaaha naga bixiy subxaanahu watacaalaa marka tacaawunkaas runtii waa loo baahan yahay muslimiinta haddee cadaabay leeyihiin ayadana haddee in lagu baraarujiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaanahu watacaala ummaddu cadow iyo abaar ilaahay isuguma daro baryada ilaahay inaan badinno oo dadka maaragtay linaa ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa aan badin istikfaarta aan badin ilaahay uu noo naxariisan annagana aan isu naxariisanno markaasuu ilaahay uu noo naxariisanayaa oo culummada waxa weye maarata arrintaasay u istaagaan waa muhiim xaaladahan oo kale waxaa loo baahaya runtii dee fadhi ma jiro waa in dadka maanta laga hadla ninkii ahaa abulfatxi albusri waa kii risaaladiisii lahaa wa kullu kasrin fa ina addiina yajburuhu wamaa likasri qanaati ddiini jubraanu marka adiga dhibaato kastoo macnaha dhacda diintunbaa kuu kaba hadday kuu badbaado laakiin wamaa likasri qanaati diini jubraanu laakiin diinta mar haddii dhaawac uu kaa gaaro dee kab ma leh marka dadkan gaaladana maanta waxay rabaan dadku inay diinta ka iibsadaan ilaahayna risaaqdiisa waa diyaar ilaaha noo ballanqaaday naxariistiisii roobkiisana de ilaah wuuna siinayaa subxaanahu wa tacaala marka ummadeenna inaan ka wacyigelinno fafaalo wanaagsan baa muuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisana hana sii wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadsan muslimiin naga dhigay noo kulmiyey guud ahaan culimmadii walaayaadka maktabkii dacwada ugu sarreeyey ee harakada ilaahay barakeeyo juhda iyo juhuudka ay bixinahayaan maktabu dacwa ilaa wafdiga hadda la diray maawara annahri xataa rag loo diray ilaahay jalla wacalaa juhuuddooda ha barakeeyaan leenahay maktabu dacwa kolley anigu ilaa dhowr meel baa lay diro hadda ugu dambaysay magaalada jamaam marka xamladii guud ee ama ha noqoto bay ama ha noqoto jubbada hoose xagar ilaa dhulkaas aan soo marnay culammadu hadday ka warbixinahayeen xamlada hadda ugu dambaysay oo aan mardhow ka imiday magaalada jamaam marka waxaa ka dhacay in dadkii la qasfiyey oo cadowgii ay ilmo iyo naago ay ku xasuuqeen oo ilaahay jalla wacalaa ayna hayadana dib haddana usii cararahayaan markay ilmahay naagaha laayaan xamladaas guud meesha aynu ku tagnay guud ahaan dadkii waxaan la kulannay nuqabadii iyo hoggaankii ummadda salaadiintii iyo ugaasyadii kolley ilaahay fadligii dad himo ila bay ahaayeenoo maadaama hoggaanka dhaqanka ay yihiin laga rabo inay ka qayb qaataan dadka muslimiinta ah barakaca ay cadowga ku samaynahayaan sabarsiintooda iyo isku xirnaashada guud ee maamulka islaamiga ee xarakada ee meesha ka dhisan ee jubbada hoose nuqabadu khayr allah siiyo juhdi badan iyo dadaal badan waa nala qaateen waxaan kaloon meesha isugu yeernay macallimiintii dugsida jamaam waxaa ka dhacay laba dugsi waa la qasfiyo macallin ka midana jarx iyo dhaawac baa ku soo gaaray ilmo yaryar ilaaha ka badbaadiyo dugsiga hadda masaajidka weyn ku dhigan jaamaca isaga waa uu burburo xili laga maqan yahay ahayd hadda iyadoo dib loo dhisay baan ku aadnay ilaahay fadligii marka xataa madaariista diinta lagu baranayo cadowgu waa qasfinahayaan waana duqaynahayaan dadka diinka baranahaya baaba argixisadaay u yaqaaniin gaaladu dadka muslimiintana waxa loo qasfinayo loona beegsanahayo waa diinkooda daraaddii wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid sida ilaahayba qur-aanka uu ku sheegay hal maalin keliya laba boqol oo qoys ayay walaayadu waxay usoo qaybisay daawo oo tabaruca maktabkii caafimaadka iyo walaayada guudoo isla jirta dadka muslimiinta ahna la himo geliyey in maanta dadka muslimiinta ay loo qidmaynahayo loona adeegahayo oo adeegihii caafimaadkana ay socdaan xaggii waxbarashadana ay socoto maktabkii dacwada uu shaqaynahayo dadkii xoogsatada ahayd dowraa u socotay xilliga annaga aynu hadda joognay culimmadii baan haddana la kulannay oo deegaanka joogtay dacwada iyo diinka ugu soo dhiiradaan marka dadkaas reer jamaamaa si gaara waxaan ugu ammaanahayaa xuduurka masaajidda iyo meelaha madaaristu ay wax ka baxayaan siday u imaanahayaan iyo dad diinta jecel inay yihiin iyo raggooda inay jamaacada soo xaadirahayaan oo masaajid ay camirahayaan ayaan aad ugu ammaanahaya ilaah ha barakeeyo kitaab la yidhaah addalaa'il fii xukmi waalaati ahli lishraak uu qoray sheekh suleymaan ibni cabdillaahi ibni maxamed ibni cabdilwahaab oo loo dilayba risaalada oo ka hadlaysay in gaalo laga bara'a qaato walahana la siiyo lilaahi walirasuulihi walilmu'miniin cidda gaalo raacdana inay gaalo yihiin gaalada in la dafciyana inay waajib tahay oo waaqica ka hadlaysayna yaa masjidka weyn ee jaamica ayaan ku soo gebagabaynay ilaahay fadligii ilaahayna waa noo fududeeyey dadkana himo badan bay lahaayeen ee culimmaduna inay isaga daba maraan oo in badan laysaga daba noqdo ee maktabka dacwada khayr allaha siiya juhdiga ka shaqaynahayay marka inay diyaarado ay wax ku qasfiyaan qolyahan imaaraadka iyo maraykanka waa cadow ilaahay weeye ummadda inay baabi'iyaan abriyada ah bayna u taagan yihiin waxay ku soo hareenna hawada ay ka qaylinahayaan iyo diyaaradaha mooye tabar kale ma hayaan dadka muslimiinta ay ku soo gaaraan waana baqahayaano waa og yihiin iyagoo hadda ciidamo fara badan iyo hub badan soo qaaday haddana dib bay u baqanahayaanoo waa cararahayaan sababtoo ah rucbigii ilaahay u ballanqaadana gaalo waa haysataa walaalaha mujaahidiinta ee jihaadu dafci ku jirana cadow waa hortaagan yihiin marka ilaahay fadligii dadka muslimiinta himay u noqotay niyay u noqotay ilaahay jalla wacalaa madar ayaan warsanaynaa inuuna soo qaboojiyo oo dadkii warihii baa ka wada gurahaya oon badan baa jira ilaahay jalla wacalaa kulaalka qabow ha noogu bedelo jilaalkana aaran iyo barwaaqo alle ha noogu bedelo cirkana ilaahay barakaadkiisa ha noo furo iyo raxmaadkiisa isagaana na quudin karee ilaahay cadow ha naga kaafiyo wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed
bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd dowladii hore oo aan ku tagnay jamaahmaya waati hore looga warbixiyey waxaan ka qayb galay anigu xagar iyo xafladihii lagu soo gabagabeynayey ragga odayaasha ahaayoo waxbarashada saddexda bilood u socotay iyo macallimiintii oo aada u badnaa labada dhinacba toddobaatameeye lagu hayey sheekh cabdiwaaxid iyo rag kale culamaa masaajidka meesha laga dhiso sheikhu uu sheegay wax weyn buu kusoo kordhiyey bulshada masaajid cimlaaq oo quruxdiisa cajiibka ayaabis masaajidka wax badan buu noloshii iyo dacwadii iyo ummadda isu keenideed hal kelima inay magaaladao dhan ay wada qaadato waa arrin muhiima qadiyadda labaad dadkii towciyooyinka meeshaa ku qaatay iyo muxaadaraadka gaar ahaan qeybtii odayaasha nabadoonnada iyo salaadiinta ee saddexda bilood u socday ee cashrada u socdeen waxay ballan qaadeen wilaayadu ay ajanda aanan maqli jirin markii qabaaisha lala kulmahayo ayay wilaayada isla isla qaateen oo ahayd inay u xilsaaran yihiin bulshadooda inay dacwada gaadhsiiyaan maktaba dacwa dadkaasi dacwadooda loo sii loo sii kobcin lahaa oo is halkaa uga sii socon lahayd ninka hadduu kaad qabo waa u sahlan tahay in wax korodsado taas waxaan ila tahay inay tusaalan u noqoto wilaayaadka kalena maktabu dacwana sidii ummadda dacwo uda gaari lahayd daraasadeeda waa laga rabaa bilaahi towfiiq allah subxaanahu watacaalaa ayaa mahadoo dhan iska leh wanaagoo dhan iska leh sharafoo dhan iska leh allah subxaana wa tacaala ayaa nicmadiisa ku mahadinaynaa oo ku shukrinaynaa oo ilaahay subxaana wa tacaalaa uuna waafajiyey sharcigiisa inaan ku xukuntanno oo ilaahay subxaana wa tacaalaa na siiyey walaayaadkeenna wanaagsan ee shareecada islaamka lagu xukumayo alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin xaqiiqatan walaalayaal jowlaadkan dacwiga ah oo maktabu dacwa uu wado keliya dacwo keliya ma aha dacwa waxyaalo kalena uu ka tarjumaya waxaa ka mid a waxyaalahu ka tarjumayo al-isti'naas dadkii inay wehel helaan dadku waxay rabaan waxa maamulaya oo xukumaya inay arkaan inay maamulka arkaan jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ajari xasanaad hayn ka siiya maktaba dacwa arrinta kale waxay tahay horta aniga waxaa igu dambeysay jawlo aan raaco tii gado raggaan hadda odayaashaa naga dambeeyey aniga laba nin oo kale ayaa gado naloo diray kolley walaalahana naga dambeeyey waxaa jira marka walaalayaal hadda baryahan maxaa socota gaalkii gaalada u weynaa inuu yidhaahdo soomaalidu waa qashin waa soo urayaan aad ma qashin soo maaha marka soomaalidii oo dhan waa kaceen gaalku gaal buha yacni waxba dad rag baa dadku dad baa raganimada ku jirtaa war waxaa odhanayaa wallaahi nimankii iyaga ahaa oo nimankaan la dagaalamayey nimankaas niman ragay ahaayeen ya ninkaan wuxuu la cabaadayo maanta qurun iyo noogu tilmaamayo iyo iyo aad soo urayaan iyo rag baa xanuujiyey rag baa la dagaalamay marka hadduuse raggaa la dagaalameen ma un dheheen soomaali waa qurun iyo aad soo urayaan ma dheheen wuu xanuunsaday hawlihii uu ka rabay geeska afrikaa socon waayey qorshihiisii baa socon waayey wixii uu intaas oo dhan u waday oo maamulada ahaa oo dhaqaalihiisi ku bixiyey ciidamadiisi ku bixiyey rasaas hubkiisii oo dhan ku bixiyey wax alla wax ay tarayaan ma jiro khaati buu ka taagan yahay hadda waad maqlayseenoo itaa wuxuu leeyahay wax walba waa ku samaynay wax walba waanu siinay waa waxay way fashil garoobeen waxay qabanayaan male waanu daalay bay leeyihiin waxaana u sababa maamuladuu samaystay iyo murtadiinta uu samaystay oo shaqayn kari waayey oo jabay oo fashil garoobay taasaa u sabababa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baanu ku shukraynaa dadka abaarta walaaluhu say u sheegeen weeye waliba fari kama qodna in la weheliyo oo lagu laalaabtaa fiican oo lala sabro maktabu dacwa ilaahay subxaana wa tacaala jazaahum allahu khayran ajri xasanaa ka siiyo arrintaas ha lagu celceliyo arrintaas waa arrin muhiima dadka inta hadal wanaagsan u talaho ma tarto wajazaakum allahu khayran guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in aan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe hadahaayoo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى